alxamdu lilah rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calى ashraf اlambiyaaءi wاlmursaliin sayidina muxamedi wcalaa aalihi wa saxbihi waslem wabacd asalaamu calaykum wraxmat ullahi wbarakaatu in sha allahu tacaalaa waxaan waxoogay ka odhan doonaa mowduuca walaalkay uu sheegay ee ah ahmiyat اlmaali fi اlislaam qiimaha iyo ahmiyadda ay xooluhu ku leeyihiin islaamka dhexdiisa sida xoolaha iyo maalka loo xasishado ee loo kasbado iyo sida loo ilaaliyo ee looga faa'iidaysto waxaana runtii inagu kellifaya inaynu mowduuca ka hadallo waxa weeye khalkhal badan ayaa bulshadeenni iyo ummaddeennii kaga jira habkii iyo qaabkii maalka loo kasbanayey ee loo helayey iyo qaabkii marka dambe loo ilaalinayey haddii aanu khalkhalkhaasi jirin ma ay dhacdeen waxa maanta magaaladeenna hargeyse ka taagan ee dad qalin shubato iyo tuugahi inay waxoogay yarayaynu haysannayba ay shubtaan oo ay qaataan may dhacdeen waxa kale oo aynu ka hadli doonnaa bal arrintaa dhacdada inta badan culimmadu ay ka hadashay dumarkuna ay ula baxeen cawaguda ama fadhi ku dhereg bal iyadana waxoogay baynu ka tilmaami doonnaa haddii alla yidhaahdo haddii aan ku horreeyo mowduuca maalku ama xooluhu waxaa lagu tilmaamay inay yihiin casbulxayaa wa asaasu alcumraan wa cimaadu alxadaaraat waxaa lagu tilmaamaa inay seedaha ama waayirada nolosha socodsiinaya ee isku xidhaya ee ka shaqaysiinaya inay xooluhu yihiin waa aasaaska camiridda iyo ka shaqaysiinta adduunyada waa cimaadka iyo tiirka qudubdhexaadka ay xadaaraadka iyo horumarradu ay leeyihiin waa cimaadka iyo tiirka ay noloshu ku taagan tahay ilaahay baa aayad qur'aana wuxuu ku yidhi walaa tu'tu sufahaa'a amwaalakum alatii jacala allaahu lakum qiyaama ilaahay wuxuu yidhi ha u dhiibina isagoo dadkii mas-uuliyiintaha iyo awliyaulumuurkii ka hadlaya ayaa ilaahay wuxuu yidhi ha u dhiibina oo gacanta ha u gelinnina dadka caqligaabkaa dadka makasta dadka waxmagaradkaa xoolihiinna gacanta ha u gelinnina baa ilaahay yidhi hadda xoolahaa la leeyahay xoolihiinna waxa weeye waa xoolihii ayagu ay lahaayeen ayaa haddana waxaa la leeyahay xoolihiinna dadkaa sufahada ah ee makastee waxmagaradkaa gacanta ha u gelinnina waayo waxa uu ilaahay sidaa u leeyahay maalka iyo hantidu waa wax inaga wada dhexeeya qof milkigiisa ha sheeganayo gacanta ku hayo haddana wax ummaddii ka wada dhexeeyo ay ka wada faa'iidaysanaysa weeye wax haddii uu lumo ummadda ka wada lumaya weeye sidaa daraaddeed baa ilaahay leeyahay sufahada iyo dadka waxmagaradkaa maalkiinna gacanta ha u gelinnina maalkaasoo ilaahayuu idinka yeelay qiyaama miday noloshiinnu ku taagan tahay xoolaha ay noloshiinnu ku taagan tahay sufahada gacanta ha u gelinnina baa ilaahay yidhi jacaylka maalaha maalka iyo xoolahana waa khariise iyo shay ilaahay uu nafta bini aadmiga ku abuuray wa tuxibbuuna almaala xubban jamma ilaahay baa yidhi maalka waa jeclaysanaysaan oo waa jeceshiin oo jacaylkiisa waa laynagu abuuray jacayl aad iyo laxaad u weyn oo daran waxa uu maalku ka mid yahay daruuriyaadka ama baahiyaha shantaa ee noloshu la'aantii aanay istaagaynin oo addiintii iyo nafdii iyo caqligii iyo tarantii iyo maalkii sharciguna wuxuu u yimiba waxa weeye inuu ilaaliyo shantaa arrimood oo uu dadka diintooda u ilaaliyo uu nafdooda u ilaaliyo ou caqligooda u ilaaliyo uu tarankooda u ilaaliyo uu maalkooda iyo xoolahooda u ilaaliyo diintooda ayuu ilaalinayaayoo waxa liyaaliyo wixii caqiidadooda dhabtaa iyo diinta ka hor istaagaya ama ka leexinaya ama ka carqaladaynaya ayaa meesha laga saaraya nafdooda wixii waxyeello u geysanayey tacaddi iyo xadgudub ku noqonayey meesha ka saarayey ayaa iyadana la reebay caqliga wixii fasaadinayey ka hor istaagaya dowrkii loogu talagalay inuu guto ayaa iyadana shareecadu ay reebtay nasliga iyo tafiirta wixii isdhex gelinayey amaba goynayey ayaa iyadana meesha laga saaro diintu ay diiday maalka iyo xoolaha ayay diintu inoo ilaalisayoo bal sida ay u ilaalisayna waynagan dul joogno oo waa ka hadlaynaa waxaa liyaaliya wixii shantaa shay ee aynu sheegnay ilaalinaya maslaxa ayaa la yidhaahdaa waxaa liyaaliya wixii tagsiinaya ee ka hor imanaya ama nuqsaaminayana mafsado ayaa la yidhaahdaa sharciguna wuxuu waajibiyey in la dafciyo oo la reebo hadba sidii loo reebi karae loo dafcin karo ummaddana waxa saaran dad ahaan iyo dowlad ahaan inay la yimaadaan yacnii tadbiir iyo maamul inay la yimaadaan kafiilahoo ummadda u ilaalinaya xoolaheeda oo u kobcinaya oo inay si wanaagsan ugu tasarufaan u suurtogelinaya oo u ilaalinaya meesha ay ka soo kasbanayaan ay ka soo shaqaysanayaan oo u ilaalinaya meesha ay ku bixinayaan marka afraad ahaan iyo xukuumad ahaanba tadaabiirtaa lala yimaado ayaa waxaa imanaysaa ummaddu inay hodanowdo o isku fillaato nolol wanaagsanna ay ku noolaato haddiise taa la waayo ummaddu waxay noqonaysaa musrifiin waxay noqonaysaa kuwa yacni waxoodii israaf iyo kudaadaadin ku sameeya mubadiriin bay noqonayaan saydhsaydha intaa kadibna caallo iyo fuqaro ayay isugu baxayaan risiqa iyo nolosha uu ku adkaado hadday taasi maanta jirto dadkeennu ay wax garanayaan dowladdeenna iyo maamulkeennu mid soo jeeda ay yihiin intaasoo sano ayaa been lacagtoodii lagu urursanayey oo culimmaduna ay ka hadlaysay oy tilmaamaysay dadkuna ay dheg u dhigi waaye dee waa la qaban lahaa oo waa la dabageli lahaa may dhacdeen taasi maanta saldhigyada iminka loo hortuban yahay iyo guryaha lagu xeeran yahay may timaadeen hore ayaa loo qaban lahaa oo looga hortegi lahaa maalku haddaba waxa la yidhaha waxa layaaliya wax kasta oo la mulkiyo laguna intifaaco wej sharci ah ayaa maal la yidhaahdaa kullu maa yumlaku wa yuntafacu bihi calaa wajhin sharciyin muctaad waa shay kasta oo ay suurtagal tahay in la mulkiyo lagu intifaaco wej sharci ah oo caado ah macnaha waxa aan maal noqonaynin markaa wixii ashyaadii iska hoosaysay ee aan la daymoynaynan qiimaa lahaynin maal ma noqonayso waxa kaloo ayana aan maal noqonaynin waxa la yaaliya wixii sharcigu oo ayadana qiimanimadii ka saaray hadday tahay hilibkii doofaarka hadday tahay khamrigii hadday tahay ribadii hadday tahay nijaasaadkii hadday tahay mukhaadaraadkii qaad iyo sigaar wixii laga kasbaday cawagude iyo fadhi kudharag wixii laga helay yacni wax aliyaaliyo wax qiimo maalnimo ahoo sharci ah oo ay leeyihiin ma jirto marka aynu taa haddaba ka tagno waxaynu leenahay ugu horrayn maalku ilaahay baa lahu waa maalkii ilaahay insaankan iyo bini aadmiganna khaliif ama wakiilunbuu ka yahay ilaahay baa qur'aankiisa inoogu sheegay wuxuu uhi wa anfiquu mima jacalakum mustakhlafiina fiih waxa bixisaan baa ilaahay yidhi oo wax ka bixisaan maalkan ilaahay uu khaliifka idinka dhigay ee idinkuna dadkii hore uga hadheen idinkana laydinka hadhi doono maalka bimansilati alwukalaa'a wakiillada oo kale u tihin wax ka bixiyaba ilaahay yidhi waxaa kale markaa inaynu khaliifuun ka nahay ee maalkani maalkii ilaahay yahay innaguna wakiil iyo khaliif aynu ka nahay ayaa ilaahay inoogu tilmaamay aayadda waxaa kaloo ilahay yidhi waatuuhu min maali illaahi aladii aataakum ilaahay wuxuu leeyahay waxaa wax ka siisaan addoommadii la yidhi haddii aa intaasoo maala ah keentaan xor baad tihiin ee mukaatabiinta loo yaqaano ayaa ilaahay wuxuu leeyahy markaa kitaabaysaan waatuuhu min maali illahi aladii aataakum ilaahay maalkiisa uu idin siiyey wax ka siiya baa ilaahay idin maalkii hantidii aynu gacanta ku haynay ayaa ilaahay wuxuu leeyahay maalka ilaahay ee ilaahay idin siiyey mar haddii uu maalki yahay maal ilaahay innaguna aynu ka nahay wakiillo iyo mustakhrafiin waxa waajiba inaynu ugu tasarufno shardiga ilaahay u dhigay si waafaqsan axkaamta ilaahay u dhigay iyo qaabka ilaahay u dhigay inaynu ugu mucaamaloonno inuu isugu weydaarsanno inaynu ugu dhaqannaabaa waajiba qofkii nidaamka iyo shuruudda iyo axkaamta raacaa wuu nabadgelayaa waxaanu ku gaadhayaa maqsuudkii iyo ujeeddadii loogu talagalay qofkii ka leexda ee xadgudbaana waa khasaarayaa nafdiisana waa dulminayaa dadka hareerihiisana waa dulminayaa sida maanta dhacday ee laysu dhacay yacni wa sharciga haddii lagu socdo qofkana muraadkii uu lahaa maalka waa ku gaadhayaa ummadda kalena dhibi maayo haddii laakiin waj sharciga iyo khiyaamo iyo tuugo laysula yimaado qofkuna nafdiisii buu dulminaya oo xaaraan buu quudinaya oo ilaahay cuqubadiisa u bandhigaya dadka intii kalena wuu dulmiyayaayo dee maalkoodii hantidoodii buu luminayaa sidaa daraaddeed ayaanay qof afraadda iyo dadka muslimiinta ah ka mida ama ha ahaada mid xaakimahoo uu xukumaya ama ha ahaada mid maxkuumahoo la xukumayo ayaanay ugu bannaanayn inuu maalkaa ilaahay saydhsaydhiyo aanay ugu bannaanayn inuu ugu tasarufo ugu takrifalo wej iyo qaab aan sharci ahayn maalkaasi ama ha ahaado maal ilaahay maalkii dowladda ha ahaado ee caamka ahaa ama maalkii fardiga ee khaaska ahaa midku doonaba ha ahaado labadaba wuu noqon karaa maalkii ilaahay ama wuxuu noqonayaa maalka caamka ah ee ummadda ka wada dhexeeya dowladdu ay gacanta ku hayso ama wuxuu noqonayaa maal khaasahoo qof gaar u sheeganayuu leeyahay labadaba in loogu tasarufo si ka baxsan wejka sharciga iyo xaqa sharcigaa lama oggola hadday dhul tahay hadday baloodha tahay hadday guryo tahay hadday lacag tahay hadday gaadiid tahay wixii dowladdaasi ay leedahay waa wax ummaddaa ka dhaxeeya dowladdii ciddii gacanta ku haysaana inay sida sharciga iyo diintu ogosha ay ugu tasarufaan baa loo godi maalka qof qaari leeyahay uu gacanta ku hayana sida sharciga inuu ugu tasarufu gacanta ugu hayo ayaa isagana laga doonaya oo la faray islaamku waxau inagu booriyey inaynu sacyi iyo socod aynu la nimaadno oynu shaqaysanno ilaahay wuxuu aayad qur'aana ku leeyey huwa aladii jacala lakum alarda daluulan famshuu fii manaakibiha wa kuluu min risqihi wa ilayhi nushuur ilaahay wuxuu leeyahay alla waa ka dhulka idiin yeelay daluulan mudallala baa ilaahay idinka yeelay mid sakhiran oo fidsan oo aad ku dul soconaysaan oo wax ku beeranaysaan oo waxa u bahataanba aad ku qabsanaysaan baa ilaahay idinka yeelay famshuu fii manaakibiha ilaahay wuxuu leeyahay jawaanibteeda iyo dhinacyadeeda socda oo dhulka dhex qaada oo wax ka shaqaysa oo wax ka kasbada baa ilaahay leeyahay wakuluu min risqihi ilaahay risqiisa uu dhulka idiin dhigay uu idiin geliyey kala soo baxa oo risqiisa cuna baa ilaahay leeyahay wailayhi nushuur ilaahay xaggiisa ayaana u noqonaysaan yacnii noqodka ilaahay waxaa laynoogu xidhayaa in socodkaa qofku dhulka dushiisa uu soconayo iyo kasabkaa iyo risiqaasi in ha dhowto wax noqodkiisa ku xumaada inaanay noqonine wax wanaagsan oo sharciga iyo allahaan loo noqonayo ee hadhow ku xisaabinaya is hortaagayso sharcigiisa iyo diintiisa wax waafaqsan waa inaad ku dhaqantaad la timaada waxaa kale oo ilaahay yidhi salaadda jumce marka la tukado oo ilaahay uu yidhi marka hore idaa nuudiya lisalaati min yowmi aljumcati fascaw ilaa dikri illah dadka mu'miniinta isagoo la hadlaya siiba raggo ay waajib ku tahay marka la addimo salaadda jumce loo dhaqaaqo fascaw ilaa dikri illahi wadarulbeyc ilaahay wuxuu yidhi u sacyo oo u orda ilaahay xuskiisa inaad soo dhagaystaan iyo khudbadda iyo salaadda wadarulbayci iibka iyo wax alliyaaliyo wixii idinka mashquulinayana ka taga faidaa qudiyat isalaa baa ilahay salaadda marka la dhammaystiro fantashiruu fi lard ilahay wuxu uhi dhulka ku faafa ha fadhiina masaajide wabtaquu min fadli illah ilahay fadligiisa iyo risqiisana raadsada waxaa kale oo ilaahay aayad qur'aana ku yidhi huwa ansha'akum min alardi wastacmarakum fiiha ilaahay wuxuu idinka abuuray dhulka oo aabbahee nebiyullahi aadam ilahay dhulka ayuu ka abuuray wastacmarakum fiiha ilaahay waxaanu idin faray dhulkaa uu idinka abuuray inaad camirtaan oo aad beertaan oo dhir ku taagtaan oo wax ka dhisataan oo wax ka qabsataan baa ilaahay idin faray waxa kale oo islaamku kor u qaaday shaqada iyo waxqabsiga wuxuu kor yeelay qofka shaqaynaya ee shaqaalaha ah wuxuu nebi moxamed yidhi sala allahu calayhi wasalam maa akala axadun qatu طacaaman khayra min camali yaddi ma cunin bina axad ma cunin hore wax ka khayr badan ama raashin ka khayr badan raashinka uu gacantiisa kula soo baxo bini'aadmi cunaa ma jiro waxa ugu khayr badan uu qof bini'aadmi cunaa wuxuu gacantiisa kula soo baxo nebiyullaahi daawuudna kaana yaakulu min camali yaddi gacantiisu waxay shaqaysay ayuu wax ka cuni jiray waxaa kaloo nebigu sala allahu calayh wasalam yidhi midkiin inuu xadhiggiisa qaato dabeetana uu buurta tago xagal xaabaan la yimaado iibiyo waxa ka soo baxa dabeetana uu cuno uu quuto waxna uu ka saqaysa hadduu karo ayaa uga khayr badan inuu shaxaado oo dadka gacmaha uu horsado taasaa uga khayr badan haba yaraado oo ha hooseeya camalka iyo shaqadu waa sharaf dulinimana waa su-aal iyo dadweydiis iyo shaxaad marka shaqadii sidaa islaamku inoogu booriyey waxa ay nusuustu inaga xarimaysaay oo ay inoo diidaysaa culimmada muslimiintuna ay ku tegeen oo ay ku kulmeen inay xaaraan tahay dadka xoolahooda xaqdarro in lagu cuno bikayri sababin sharciyin in dadka xoolahooda lagu cuno ilaahay wuxuu yidhi aayad qur'aana ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون إلهي وحو ليهي ولا تأكلوا أموالكم حولهن هعننا بينكم دحذنا بالباطل باطل هكوك لعننا إيسي أنترين يا حق درو حولهن هكوك لعننا بإله إلي حوله ولا الكبا حولها قل لك حولهن yacnii isku mid baatiin waa xoolihii ilaahay way idinka wada dhexeeyaan kaad hayse iyo ka walaalka hayaa waa isku mid ayaa ilaahay leeyahy baatil iyo xaqdarraha ku kala cunina baa ilaahay ha gaadhsiinnina baa ilaahay leeyahay oo ha ku dawlisina oo xukaamta ha gaadhsiinnina idinkoo rishwe iyo laaluush uga dhigaya si aa u cuntaan oo u qaadataan fariiqan min amwaali innaas koox maalka dadka ka mid a yacnii laaluush ha ku bixinin xoolahaagii si laaluushkaa lagugu xukumood ugu qaadato xoolo qof kaloo islaami leeyahay nafihiinnana ha dilina baa ilahay yidhi ina allaha kaana bikum raxiima mid idin naxariisan weeyaan ilaahay cunidda haddaba la cunayo dadka xoolahooda baatil lagu cunayo ee nusuustani ay tilmaamayaan waxaa kaloo ilaahay aayad qur-aana ku yidhi ayanoo aayaddaa hore la macnaa يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رعيما إلهي وحو لي كوا لي النبي الهمائي مؤمنين تهو هعنين حولهن دحذين باطل هكو عنين بإلهي دي حق ضرو لكن هدي أي تهي تجارو يا جنعسي يا وحس وإذارسي كل سنرى لنقش دحذين idaa taa dembiida kama haysoo baatil noqon mayso ee shay sharciga oo diintu aynoo bannaysay weeye mar hadday tijaaro iyo wax xalaala oo la isdhaafsanayo oo aan ribo iyo wax aaraani midnaba aanay ku jirin oo aan qasab ku jirin raalli noqosho ay dadkan iskala raalli noqdeen ay tahay taasi iyadu waa xalaal nafihinna addina ilaahay waxaaday mid idin naxariisane haddaba baatilkan lagu cunayee ilaahay uu diidayaa culimmadu waxay yidhaahdeen waxay noqonaysaa laba arrimood weliba cunid keliya uun looma jeedee oo cunidda waxaa loo yidhi macnaha cunidda ayuunba ugu badan isticmaalkae haddaad xidhato waa la mid haddaad jegadiisiiyo dhulkiisii ka degto waa la mid haddaad gaadhigiisii ka qaaddo waa la mid waxa liyaaliyo wax hantidaa qofka kale uu leeyahay walaalkaay xaq darro waa inaad sinaba ugu isticmaalin ood ugu imanin haddaba cunidda iyo isticmaalka xoolaha bilbaatil lagu cunaya waxay leeyn culimmadu waa laba weji mid weeyaane inaad ku qaadato dulmi iyo tuugo iyo khiyaano iyo dhac inaad ku qaadato waa tan maanta dhacday oo kale shaqaa loogu sheegay dadka culimmaduna waxay sheegaysaa inaanay shaqo ahayn ee dadka uun lacagtoodii la ysugu celinayo waxaan la bixinayaana laacay tahay dabeetana marka meesha la doonaya lacagta la gaadhsiiya dadku isdhigtaane lacagtoo dhan lasoo wada shubo in lala goosto oo lala baxasaa maanta dhacday marka waxay noqonaysaa in dulmi iyo tuuga iyo khiyaano iyo dhac lagu qaataa dadka xoolahooda cunid baatil lagu cunay bay noqonaysaa waxa kaloo ay noqonaysaa inaad maalkii kaga qaadato qofkan jiho iyo weji aan bannaanayn haddaad khamaar kaga qaadato haddaad mushqaayad heesayd waan idiin heesayaa show baan idiin dhigayaa aad tidhaahdee keenab toban toban dollar khamrigii iyo markaa khansiirkii qaadkii iyo sigaarkii waxaa liyaaliya wixii kaa soo galeed lacageed ka qaadateedu qofkanna aad taa u weydaarisay waxay noqonaysaa inaad walow qofkani raalliba ha ka ahaadee inaad maalkiisi baatilku cuntay bay noqonaysaa bilakli amwaal innaasi bilbaatil bay noqonaysaa waxay yidhahdeen asheekh maxamed rashiid rida ayaa wuxuu yidhi waxaa la odhanayaa marka aan waxan aad bixisay shay xaqiiqiya ama waxaanuu kuu dhiibay qofku marka aanad shay xaqiiqiya aanad u weydaarinin ayaa baatil noqonaya waxaan diintu bannaananaynin haddaad qofkii xoolisiid dadqaadda aad u dhiibto dadqaadiyo sigaar u dhiibto amaba aad khamri u dhiibto amaba aad wax la mida u dhiibto yacni qofkii dee xoolihiisii waxba umaad weydaarinin xoolihiisina waad qaadatay waxaana waad u weydaarisay aan bannaanayn idan waxay noqonaysaa min akli amwaali innaasi bilbaatil dadka xoolahoodiio baatil lagu cunayo nabigeennuna sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi fa inna dimaa'akum wa amwaalakum wa acraadakum baynakum xaraam ka xurmati yowmikum haada fii shahrikum haada fii baladikum haada liyuballiqi shaahidu lghaayib nabigeennu sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi dhiiggiinna maalintii xajatulwadaac nebigu isagoo taagan ayaa wuxuu uhi dadow dhiiggiinna iyo maalkiinna acraaddiinna iyo sharafdiinna iyo dhegtiinnu dhexdiinna xaaraan bay ka tahay sida ay maalintaas oo maalintii tobnaad ee ciidda ay xaaraan u tahay bishiinnan oo bilii xurmada ka midoo dilxijaa beledkiinnan oo beledulxaraamkii oo xaramkii la dhex joogo sida ay xilligaa iyo meesha iyo goobta ay xaaraan ugu yihiin bay meel kasta iyo xilli kastaiyo meel kasta soo joogtaanba xoolihiin iyo dhiiggiin iyo maalkiin iyo cirdigiin ay xaaraan idinka yihiin markaasaa weliba nebigu sala allahu calay wasalam wuxuu yidhi ha gaadhsiiya ka jooga ka maqan ha gaadhsiiyo waa taa ina soo gaadhay innaga maanta kullulmuslimi cala almuslimi xaraam qof kastoo muslimi qofka kale muslim xaaraam buu ka yahay damuhu wa maaluhu wa cirdu dhiiggiisa iyo maalkiisa iyo cirdigiisuba waxaa kaloo nebigu sala allahu calayhi wasalam yidhi waxa lay faray inaan la dagaalamo dadka inta ay ka qirayaan an laa ilaaha ila allaahu wa anna muxamadan rasuulu ullah inaanu jirin alle xaq lagu caabudo alla mooyaane nebi maxamedna rasuulkiisii uu yahay intay ka qirayaan salaadda ay oogayaan ay sekada ka bixinayaan in la dagaalamaa baa lay faray marse hadday sidaa sameeyaan casamuu minii dimaahum wa amwaalahum way iga ilaaliyeen dhiiggoodii iyo maalkoodiiba way iga ilaaliyeen idan qofka muslimkaa dhiiggiisa iyo maalkiisa oo macsuum weeye waa indhowrsan yihin xaq islaam mooyane wa xisaabuhum cala allah dee hadduu dilo qof waa loo dilayaa qof islaam hadduu dilo waa loo dilayaa hadduu qof xaqiisa maalkiisii qaato dee maalkiisii waa la qaadi xisaabtooduna ilaahay ayay u taallaa waxa kale oo nabigeennu sala allahu calayhi wasalam uu yidhi laa yaxilu maalu mri'in muslimin ilaa bitiibi nafsi qof islaama qof muslima maalkiisu ma xalaal noqonayo ilaa bitiibi nafsi nafdiisoo ka raalliya mooyaane nafdiisu xataa hadday ka raalli tahay laakiin wej aan xalaal ahayn aad kaga qaadana waataynu tilmaannay inay xaaraan noqonayso oo raalli buu ka ahaa oo qofkan maan qasbin ku bannayn mayso waxyaalaha maalka sharcigu ku ilaaliyey waxaa ka mid a inaynu maalkeenna isticmaalkiisa lafdiisa aynu dhexdhexaadsanno macaala man iqtasab nabiga sala alla alay slam ayaa loo tiriyay asarka inuu yidhi ma caydhooba qofka dhexdhexaystaa xataa iska daa wax kale biyaha lagu weysaysanayo ayaa la yidhi israafka ka ilaaliyo xubin weliba wuxuu u baahan yahay un weynaad u qaaddaa oo aanu yacni nebigu wuxuu ku maydhan jiray saac mudna wuu ku weysaysan jiray afar sacabna waa ku maydhan jiray sacabna waa ku weysaysan jiray inaad markaa inta kugu filan xataa haddaad webi iyo dubbad dul fadhido waxaa la yidhi waa inaad israafka iska ilaalisaa xadiis nebiga loo tiriyey baa wuxuu ahaa nebigu sala allah alay slam wuxuu soo maray saacad isagoo weysaysanaya markaasuu yihi sirfigani waa maxay iyo xadgudubkani markaasuu yihi rasuul weysama israaf baa ku sugan walow webi soconayaba aad ku dul sugantahy israaf baa ku sugan hadda biyihii waabay ku noqonayaanoo waxba laga yaabaa halkan inay ku noqdaan waxaa laga yaabaa biyo markaad webi ama badaad dul fadhido inaanad wax badan aanay ka dhimin baa la arkaa ama intiba ay ku noqoto ujeeddadaasa laga leeyahay waxa weeye qofka muslimka ee qofii dhaqaalayahana inuu noqdo qof inuu noqdo israafka iyo xadgudubka iska ilaaliya saa daraaddeed baa ilahi wa kuluu washrabuu walaa tusrifuu innahu laa yuxibu lmusrifiin ilaahay wuxuu leeyahay cuna oo cabba waxa israafka la yidhaahdana iska ilaaliya baa ilaahay yidhi markii la bixinaya walaa tajcal yadaka maqluulatan ilaa cunuqika walaa tabsudha kula albasd ilaahay wuxuu leeyahay gacantaada mid cunaha ku xidhan ha ka yeelin fidsidaa u wada fidsanna ha ka dhigin wax bixinta waxna bixi waxna hayso waxabana ha wada bixinin waxabana ha wada haysanin yacni meel dhexaad cibaaduraxmaan ilaahay markuu tilmaamayey wuxuu uhi waladiina idaa anfaquu lam yusrifuu walam yaqtuluu wa kaana bayna dalika qawaamaa waa kuwa marka ay bixinayaan ay nafaqaynayaan ciddii nafaqadoodu ay saarnayd israaf iyo xadgudub iyo kabadbadina aan ku samaynin cidhiidhina aan ku gelinen cunaha ku qabanine wa kaana bayna dalika qawaama udhaxeeya baa ilahay leey labada bayna alisraafi wataqtiir ayay udhaxeeyaan yacnii inuu qofku yani xataa iddikhaar iyo kaydsi inuu samaysan karo oo wixii markaas dheer iso wixii uu isticmaalayana isagoo sidaa ictidaalka iyo madlexaadka ku isticmaalaya inuu haddana kaydaysi samaysto oo wakhtiyada adagu wax u dhigto ayaa laga maarmaan ah taasina markaa waxa inoo tilmaamaysaa yacnii inaynu wixii aynu haysannay aynu israafka iyo ka ilaalina xadgudubka siiba yacnii dumarka oo guryaha markaa ka mas-uulahay waxa laga maarmaana shay kasta inay markaa intay uga baahan yihiinoo ka isticmaalaan oo yacnii raashinada la inta la kariyo la buxiyo la daadinayo yacnii biyaha markaa la yska shubaya ee meel walba ka baxaya yacni wax alliyaaliya waxaasoo dhammi waxay u baahan yihiin in la ilaaliyo oo israafka laga ilaaliyo marka aynu tilmaannay waxyaalaha siyaalihii loo ilaalinayay maalka waxaa ka mida oo laynoo diiday inaynu maalka ku kasbanno wasaa'il aan sharci ahayn oo dadka kalena dhibaysa waxaa ka mida ribada ilahay wuxu uhi wa axalla allaahu albayca wa xarama alriba ilahay wuxuu uhi ilaahay iibka waa banneeyey wax kala iibsiga ribada waxa la yidhaahdana waa xaaraantinimeeye sidaynu tilmaannay in horuse walaa taakuluu amwaalakum baynakum bilbaatil ilahay wuxu uhi xoolihiinna baatil iyo xaqdarraa ku kala cunina waxa ilaahay xaaraantinimeeyey maalkii iyo xoolihii in lagu xadgudbo oo sariqa iyo tuugo lagu sameeyo sidaa daraaddeed baa cuqubo adag ilaahay uu ilaalinteeda ka jideeye wuxu uhi wasaariqu wasaariqtu faqtacuu aydiyahuma tuugga iyo tuugadda baa ilaahay yidhi hantida iyo xoolaha dadka xada ilaahay wuxuu uhi gacantooda gooya waxa ilaahay uu xaaraantinimeeyey khishka yacnii dadka muslimiinta khishi lagu sameeyo yacni qofkii uu soo maray ee wax iibinayay ee nebigu uu soo maray ee dabeetana hadhuurhka uu sidaa gacanta u geliyey ee hoosta uu qoyaanka ku arkay ee uhi maxaa ku dhacay ee uu yidhi roob kaa helay maxaa dusha u soo marin weyday buuri dadkaa iska arkaan man khashana falaysa mina qofka ummaddayada qishi ku sameeya naga mid maaha baa nebigu sala allahu alay wasalam yidhi waxaa la diiday marka dadka wax loo miisayo ama la miisaamayo in la fudaydiyo oo xaqii ay lahaayeen eed u sheegtay laga nuqsaamiyo ilahi wuxuuhi weylun lilmutafifiin hoogyahan ag wuxuu sugnaaday kuwa mutafifiinta ee fudaydinaya waxa ay miisayaan ama miisaamayaan ee weliba marka ay ayagu dadka wax ka miisanayaanna soo oofsanaya soo badsanaya markay dadka u miisayaan ama ay sii miisaamayaanna ka dhimaya ka khasaarinaya kuwaasi halaagii hoogu sugnaaday ba ilaahay yidhi alaa yadunnu ulaa'ika annahum mabcuusuun ilaahay wuxuu leeyay miyaanay malaynay kuwaas in la soo saari ilaahay maalinta dadkoo dhammi ay iswada hortaagayaan yowma yaquumu nnaasu lirabbi alcaalamiin in la soo saarayo maalintaa miyaanay uhaysan ba ilaahay aad buu u yaryahay waxaa miis ama miisaan lagu dhimaa haddana halkaasaa ilaahay saas u adkeeyey yacni waa xurmada uu leeyahay maalka qofka islaamka ahi waxa uu waajibiyey ciddii maal cid kale leedahay itilaafiso ee disha dee inay mag dhowdo ayaa la saaray oo waataynu soo tilmaamnay dee qofkan kululmuslim cala muslim xaraam damu wamaalu wacirdu inay xaraan ka tahay haddii aad ku xadgudubto ad waxyeello u geysatana waad mag dhabaysaa waayo maalkii baa islaamku wuxuu eegaya maal ilaahay inuu yahay dadka ka wada dhaxeeya fardigana mustakhlaf unuu ka yahay maalkiisana qofku wuxuu ugu tasarufi karaa uun sida sharciga ah ee islaamku ogol yahay uun saa daraaddeed baanay u bannaanayn inuu tabdiir iyo daadaadi ku sameeyo ilahay wuxu uhi walaa tubadir tabdiira ina almubadiriina kaanuu ikhwaana shayaaiin wa kaana shayطaanu ila rabbihi kafuura ilahay wuxu uhi ha saydhsaydhinnin oo maalka meelaan habboonayn ha ku bixinina kuwa mubadiriinta ee maalkooda saydsaydhiya ikhwaana shayaaiin shayaadiinta walaalahood iyo kuwa markaa waddadooda iyo dariiqadooda ku socdoo lamida ayay noqdeen shaydaankuna rabbigii mid ka gaaloobay ayuu noqday sidaa daraaddeed iyadoo maalka la ilaalinayo ayaa qofka qaangaadhka ah ee safiiha ah ee aan wanaajinaynin xoolihiisa inuu ku tasarufo inuu hagaajisto inuu halkay habboonayd ku bixiyo halka aan habboonayn uu ka ilaashado waxaa la saaray xajri wax la yidhaahdo xajir waxa weeye in qofka laga mamnuuco xayiraad in laga saaro hantidiisa iyo maalkiisa isaga laga masruufo oo huga laga siiyo basraaca laga siiyo shaaha laga siiyo reerkiisa laga masruufo laakiin aan waxba kale gacanta loo gelinin ilahay baa hi walaa tu'tuu sufaha'a amwaalakum alatii jacala allahu lakum qiyaama warsuquuhum fiiha waksuuhum waquluu lahum qowlan macruufa ilahay wuxuu uhi ha u dhiibina sufahada dadka safiihiinta caqligaabka xoolihiina ha u dhiibina waa xoolahoodii eele xoolihiina ha u dhiibina ilaahay xooluu idinka yeelay miday noloshiinnu ku taagan tahay gacanta ha u gelinina u ilaaliya ka arsaaqa oo ka masruufa oo ka huwiya waxaana ku tirahdeen hadal wanaagsan baa ilaahay yidhi dadkii yaryaraa ee ama agoommada ahaa ama hantida iyo xoolaha lahaa ee aan xoolahoodii hantidooda maamulan karaynin ayagana waxaa loo sameeyey in wasi iyo qof mas-uulah loogu sameeyo oo hantooda iyo maalkooda u ilaaliya wabtaluu lyataama xataa idaa balaguu nikaxa fain aanastum minhum rushdan fadfacuu ilayhim amwaalahum ilaahay wuxu uhi agoommaha ah xoolaha u haysaan jirraba baa ilaahay marka ay qaan gaadhaan ay guru dhowaadaan bal jirraba oo mid walba waxaa ku tijaabisaan shaqadii aabbihiiyo wuxuu ka shaqayn jiray haddaa hanuun inay markaa toosan yihin ay waxoodii maamulan karayaan oo diintoodii adduunyadooda ay hagaajisan karayaanaa ka dareentaan maalkooda ilaahay siiya buuli haddaanaysan maamulan karaynin ha u dhiibinoo gacanta ha u gelininna baa ilaahay yidhi yacnii maanta waxaa muuqataa markii la waayey xajrigaa markii la waayey in la xayiro dadkaan waxooda maamulan karayn hantooda in laga xayiro markii la waayey ila sharciga islaamkaan lagu dhaqamayn oo lagu soconaynine oo laga yaabo kuwii la xajirin lahaa in badanoo ka midiba inay taladii wax ku leeyihiin oo ay iyagii markaa maamulayaan wax waxa dhacday waynu arkaynaa yacnii qaar looga dhintay baynu arkaynaa boqolaal guri oo garan karila kirada ka qaada kiradaa kuu filane oo intay boqol kun siiyaan laba saddex sha kaga soo baxaya ayaynu arkaynaa la yaab ma leh isaga caqligiisaan ku fillayn laakiin ciddii ama xigto ahayd ama dawlad ahayd ee waxaan u qaban lahayd ee u maamuli lahayd ee ka masruufi lahayd baan meesha jirin isaga wax la yaaba ma waxba iska waxba iskaga garan maayo boqolla kun iyo boqol boqolla dollar isku waxaa kale oo islaamku ayana sameeyey tacaamulka maaliga ah ee dadka u dhaxeeya waxa uu markaa ku aasaas uga dhigay raalli noqosho iyo cadaalad saa daraaddeed baa cuquudda oo dhammi iyo heshiisyada iyo wixii la wadagelay oo dhammi waxa aasaas u ah raalli noqosho labada qof ay ka raalli noqdaan sidaynu tilmaannay yaa ayuha aladiina aamanuu laa taakuluu amwaalakum baynakum bilbaili ila an takuuna tijaaratan can taraadi minkum ha ku cunina baa ilaahay leeya xoolihiina dhexdiina baatil ha ku cunina laakiin hadday tahay tijaaro yacnii aa wax isku beddelanaysaanoo raalli ay isaga tihiin taasi waa bannaan tahay marka raalli ahaansha ayaa meeshii la sheegay waxa kale oo islaamku inoogu baaqay inaynu maalkeenna yacnii istihmaar ku samayno oo aynaan maalka kaydaysanin oo inaan meeluun dhigine inaynu maalgelinno oo aynu wax ka dhalinno aynu wax ka soo saarno oo aynu kobcinno aynu badinno waaladiina yaknizuuna adahaba waalfida walaa yunfiquuna fii sabiili illahi fabashirum bicadaabin aliim ilaahay wuxuu leeyahay kuwa kaydaysanaya maalka kuwa kaydaysanaya dahabkii fidada ean ilaahay jidhgiisa ku bixinaynin ee meeluun ku urursanaya waxaad ugu bushaaraysaabaa ilahay le cadaab aliimu muulima xanuunjiya haddaba waxa isweyddiin leh bal maxaa ka mida qaababka islaamku ugu talagalay maalka iyo hantida inaynu ku istismaarinno aynu ku maalgelinno waxaa ka mida waxa loo yaqaano asharika ama alshtiraak shuraakow laba qof ayaa waxay isula imanayaan xooleeyo hanti waxaa laga yaabaa qofka inaanay hantidiisu gaarkii bayac mushra aanay u samaynaynin kan kalena waxaa laga yaabaa inaanay gaarkii bayac mushtar u samaynaynin sidaa daraaddeed baa sharcigu wuxuu inoo jideeyey inay labadaa qof hantidaa intay isula yimaadaan ay isku darsadaan markay isku darsadaan ama labadoodiiba ay ku wada shaqeeyaan ama mid ka midii uu ka shaqeeyo waxaana islaamku caddaynayaa halkan in khasaare iyo faa'iidaba jirayo oo wixii faa'iide ka soo baxdana nin waliba xoolihiisa intuu lahaa uu yeelanayo wixii khasaaro soo baxana qof waliba maalkiisa intuu lahaa uu yeelanayo tusaale ahaan laba kun oo dollar bay isku darsadeen waa ku wada shaqeeyeen waxaa dabeedna u soo baxay shan boqol oo dollar oo faa'iide ah midba laba boqol iyo konton buu qaadanayaa haddii khasaara yimaado oo masala shan boqol bay khasaareen oo kun iyo shan boqol unbay haystaan qof walba laba boqol iyo konton baa ka go'ay khasaariya faa'iida ba uu ka dhaxaynaya waxaana islaamku yacnii inoo tilmaamay oo laynagu boorriyey oo sharikaadkaasi ay meel ku gaadhayaan marka labada qof ay noqdaan laba qof oo isu daacada oo si sharciga waafaqsan ay u wada shaqaystaan ee aanay iskhiyaamaynin xadiid alqudsi ilaahay wuxuu ku yihi ana haalisu shariikayn labada qofee wax isku darsadaa anugu ka saddexeeyaanahay maa lam yakun axaduma saaxiibah inta aanu midkood ka kala khiyaamaynin inta aanu midkood ka kala khiyaamaynin hadduuse midkood midka kala khiyaameeyo ilaahay wuxuu yidhi dhexdooda waan ka baxaya wa inna kaiira min alkhulaطaa'i layabqii bacduhum calaa bacd ilaahay wuxuu tilmaamay in badanoo dadka wax isku darsay inay isku xadgudbayaan in yar kuwa iimaanka la yala camalka wanaagsan sameeyo ilaahay ku tilmaamay inay yar yihiin mooyaane waa ku iska xadgudboon wax liyaaliya waxay sharaykadaheen iyo wax isku darsigeennu ay meel u gaadhi waayo waxa weeye khiyaamo wixii lagu heshiiyey aan lagu soconaynin ee ay iskhiyaamaynayaan taasaa ilaahayna barakadii uu ka dhex saaraya dabeetana khasaare ayaa ilaahay gelinaya kadibna way kala bixi waayayaan taa waxaa la yidhaahdaa shirkad waxaanan halkaa idinka muujinay inay khasaariyo faa'iidaba leedahay mid labaad ayaa jirta waxaa la yidhahdaa mudaaraba mudaaraba waxa weeye mudaaraba waxa weeye masalan qof ayaa maal iyo hanti buu leeyahay mase garanayo siduu ugu shaqayn lahaa ama qof baa shidaarahoo shaqadii si fiican u garanaya laakiin aan wuxuu ku shaqeeye haynin kaba soo qaad dumarkii gabadh baa lacag bay haysataa laakiin waxaa la yaaliya waxay ku qabata ma garanayso kadalik waxaa jirta gabadh shaqadii iyo qaabkii wax loo soo saaraya garanaysa laakiin aan waxba gacanta ku haynin raggina waa sidaas si leeg taana islaamku wuxuu dhexdooda jideeyey waxa la yidhaha almudaaraba ama alqiraad la yidhaahdo waxa weeye inuu kanna xoolaha la yimaado kanna xoogga iyo farsamada la yimaado sidaa dabeetana lagu shaqo tago xoolihii lagu shaqaysiiyo maxaa markaa imanaya laba weji mid baa imanaya waxaana lagama maarmaan ah marka u horraysaba in lagu heshiiyo faa'iidada soo baxda sida loo kala qaadanayo waar hebelow ama heblaayey xoolaha inoo qaado inoogu shaqee wixii inooga soo baxaa waxaad leedahay saddex meeloodoo meel waxaad leedahay laba meeloodoo meel waxaad leedahay afar meeloodoo meel baad leedahay haddii markaa ilaahay uu ku guuleeyo oo faa'iida ay u soo baxdo qofkii intii loo shardiyey buu leeyahay laba meeloodoo meel saddex meeloodoo meel afar meeloodoo meel wixii lagula heshiiyey inta kalena waxa leh qofkii xoolaha lahaa haddii uu khasaara yimaado hadduu khasaara yimaado ninkanna wuxuu khasaarayaa xooggiisii iyo shaqadiisii qofkan ayuu khasaarayaa aan lacagta lahaynee ku shaqaynayey qofkii lacagta lahaana lacagtiisaa wixii khasaare ku yima dhimantay bu ayuu khasaarayaa isna qofkana waxba yeelan maya kana khasaarahaasu qaadanaya qaabkaa mudaarabada la yidhaahdana waxaan idin tusayaa inay khasaariyo faa'iidaba leedahay bahashaa laydinku dhacay ee laydin sheegayey faa'iidun baa la sheegay khasaare ma jirin weliba cid sheegi karta faa'iido go-an in la helayoon alla ahayni ma jirto toban kunoo dollar inay bil walba boqol dollar soo saari doonto iyo inay ka yaraan doonto iyo inay ka badan doonto inay khasaare alla unba u cidogi ma jirto marka cidda tidaa wax go-an baan bixinaya maalkana waan ku shaqaynaya wax go-anna waan bixin way ka dhacdaa iminka magaalada nin baa lacag loo wuxuu leeyahay aniga bil toban kuna un maalintiisii dee inay soo bixi doono bil toban kuni maalin walba iyo in toban kun maalin walba la khasaari doono ilaahay ayuunbaa og laakiin nisba mi'awiya un wixii u soo baxay inay ku kala qaataan ayaa sharcigu ina faraya taana waxaa la yidhaahdaa almudaaraba waxa kale oo ayana jira mid kale oo la yidhaha alqard isagu waa amaah amaahdu waxa weeye waa wuxuu qofkani siinayo xoolo uu qofkani siinayo qof kaloo walaalkiiah isagoo u dhimrinayo oo qofkanuu amaahinayo ugu dhimrinayo ugu saafalaya si ugu soo celiyo hadhow marka uu helo shaygii shay la mida inuu ugu soo celiyo isagoon shardinaynin wax siyaada iyo wax dheeraada isagoon shardinaynin sidaa daraaddeed baa ilaahay wuxuu xaggaa kaga tilmaamay oo qur-aanka ku yimi maalkaa dadka baahan ee fuqaradaa xataa la siinaya sadaqada adoo abaalmarin ilahay ka rajaynay qardi man da ladii yuqridu llaha qardan xasana amaah waxaad siinaysa dadka fuqarada iyo masaakiinta sadaqada amaah baa ilaahay ka dhigay waayo ilaahay baa kuu soo celinaya ku siinaya waxaad sadaqaadaysato waxaanaad qofka walaalkaaya ama ina gabadha walaashaaya aad amaahinayseed leedahay hooy oo ku intifaacsoo aniga ha dhowta ii soo celi ayaduna amaah baa la yidhaahdae waa mid sharcigeennu u banneeyey laba weji baana yeelataayoo qardi xasar iyo qardi xun bay noqotaa amaah wanaagsan iyo amaah xun bay noqotaa amaahda wanaagsan waxay amaah wanaagsan noqotaa marka dhowr shardi la helo mid weeyaane maalkan aad amaahinaysaa markuu yahay maal xalaalahon xaaraani ku jirin waa amaah wanaagsan haddaad lacagtii qaadka unu dhibaysiiyo tii kolayga un waxba kama jiraan weeye waa inaanu raacinaynin qofkan wax amaahiyey qofkanuu amaahiyey galladaysi iyo u tarsheegasho waa inaanu raacinin waayo wax kastood bixisa galladiiyo tarsheegad haddaad raaciso anaba masruufo anaba amaahiye anaba intanu dhiibay sawtaan shalay siiyey hadday daba socoto waxba kama jiraan weeye sii sadaqada oo kale waa inuu qofkani wuxuu u amaahinayaa ay tahay biniyati taqarub ila allah ilaahay inuu ugu dhowaado oo aanu u samaynin istusime iyo ismaqashiis hadduu istusme iyo ismaqashiis u sameeyo wax abaalmarin u ka helayaa ma jirto waxa kale oo shardiya inaanu u soo jiidaynin amaahda aad amaahisay qofka waa inaanay nafci kuu keenaynin adiga nafci waa inaanad ka helaynin kullu qardin jara nafcan fahuwa riban amaah kasta oo yacni qofku uu ku helayo dheeraad ribo weeye maxaa la doonayaa maalkaagii boqolkii dollareed bixisay kunkii dollareed bixiseed qofka amaahisay adiga maxaad ka helaysaa waxaad ka helaysaa inaad ugu toobaga qummisay oo aad qof walaalkae u baahanaad tidhi ku shaqayso wax ku qabso anigana ii soo celi markaa isagana abaal baad kaga helaysaa ilaahayna abaalmarin baad kaga helaysaa laakiin inay wax kuu soo saarto ama aad wax ka hesho diinteennu ma oggola bal waa halka aynu arki doonno hay-adaha dadka intay siiyaan dumarka yidhahdaan afar boqol baa ama shan boqol shan boqol iyo konton soo celiya waa halka halka islaamku uu ka diiday amaah waxa loogu talagalay qofka inaanay waxba u soo saarin mar hadday amaah tahay hadduu doonayo inay wuxu soo saarto shanta boqol ha ku shaqaysa gabadhu dabeetana mudaarabaha ka dhigta sida aynu sheegnay waxa ka soo baxa dabeed hadday shan boqol oo kale ka soo baxdana ha kala qaybsana iyaga haadi haddii la khasaarana dee ha la khasaaro laakiin konton go-an uu soo celiy ama khasaara ma faa'iido waa cawogudo kala unayana waxa kale oo daynta laga maarmaan u ah bal haddee waa dayntii in la qoro in markhaati loo sameeyo in damaanad loo sameeyo in rahan loo sameeyo kadalik mucaamalaadka waashidu idaa tabaayactum ilaahay wuxuu leeyahay war markaa yacnii bayci wax soo markhaati sameeya marka mudaaraba la gelaya marka shirkad la gelaya waa in markhaati la samaystaa soomaalidoo dhan waxaa ku dhacda iyagoo la yaan dakhligiinna laogaaniye waxay isu dhiibteen yaan laydin ogaanin ayay hoosta iska qarsanayaan markay dabeetana isqarsadaan tii ilaahay sheegaya inay isku xadgudbaan oo iskhiyaameeyaan baa imanaysa hadhowta cid u kale markhaati furtaa la waaye waxaan indhahaygaa saaray boqol kun oo dollar qaar isu dhiibtay oo isku haystoon wax markhaatiya wax qoraala midaba aan lahayn oo kii kalena dafirtay u leeyahay caantayn imaad yimid uu leeyahay boqol kun baan u keenay anigoo alaaba uu leeyahay gamba imaad keenin kii kalena hadduu markhaati jiri lahaa hadduu qoraal jiri lahaa may dhacdeen taasi iminka innaga gidaar madow baa laysugu dhibayey lacagtan qofka yidhaahda wax ma lay qorayaa waad shakisantay adigo orod orod soco soco alla may ma shakisanaya iga qabo ayuunbay dabeetana ahay waa taa markaa meel alliyaaray meel loo raaco ina qanuun laysdul taaga xaasilkeedu noqday ina qanuun saa loo eego aqalkaasay ku jiri jiraytaan wuxu dhiibi jirnay laysdul taaganba xaasilkeeda noqday markaa in ay qoraal lahaato inay markhaati lahaato inay damaanad lahaato inay rahan lahaato aayadda ugu dheer kitaabka qur'aanka ah waa aayatu dayn yaa ayuha aladiina aamanuu idaa tadaayintum bidaynin ilaa ajalin musaman faktubuuhu ilaahay wuxuuhi kuwa aliya nabi rumeeyo markaa dayn kala qaadataan muddaysan qora baa ilaahay yidhi qof qoraalka yaqaana ha idin dhex galo markhaati u sameeya baa ilaahay yidhi rahan u sameeya baa ilaahay yidhi yacni wax alliyaariya waxaasoo dhan inaan dadka xaqoodu lumin ayaa loo samaynayay nabigeenuna sala allahu calayhi wasalam aayad qur'aani waxay tilmaantay iyadoo qardiga iyo amaahda waxyaala loo daliishado ilaahay baa idhi kuwa aliya nebi rumeeya rukuuca oo sujuuda rabbigiin caabuda wafcalu lkhayra lacallakum tuflixuun khayrka sameey khayrkaad samaynaysaa bay ka mid tahay amaahdu nabigeenu sala allahu alay slm wuxu uhi qof kastoo muslimi qofka kale musliga xaaraan buu ka yahay almuslim akhulmuslimi baa le qofka muslimki qof kale muslimka walaalkii weeye yuu dulminin yuu cadow dhiibin qofka walaalkii baahidiisa iyo dantiisa ku jira u gudaya ilahay baa isagana baahidiisa iyo dantiisa ku jiraya qofka qof muslima ka fayda kurba iyo dhibaato haysata ilaahay kurba kurbooyinka qiyaamaha ka mid iyo dhibooyinkiisa ayaa ilaahay ka faydaya qofka qof muslima astura ilaahay baa adduun iyo aakhiraba asturaya yani qofkaad amaahisay ee kuu yimaa kuuhi waan baahanay waxa amaahay kurba iyo dhibbaad ka fayday ilaahayna adigana qaar kaleu kaa faydaya qiyaamaha waxaa kaloo nabigeennu sala allah alay sl xadiid imaamu lbayhaqi iyo tabaraani ay warinayaan imaamulalbanina uu ku tasixinaya silsilatu xadiis saxiixa ah wuxuu leeyahay nebigu nin baa jannada galay dabeedna wuxuu arkay albaabkeeda iyaduu ku qoran yahay sadaqada qofku bixiyo waxaa loo laban laabaa toban jeer amaahda laakiin siddeed iyo toban jeer baa loo laban laabaa waayo amaahda yacni qofku isagoon markaa isdullaynin oo ayuu kuu imanaya ka markaad yacni ka naxdeed qofkii walaalkaaya aad siiso ee ha dhowta markaana uu kuu soo celiyo siddeed iyo toban jeer baa lagu labanlaabaya kaasi waxa weeyaan waa amaahda fiican amaah rabowi oo xun baa jirta amaahda rabowigaahi waxa weeye ee qardiga iyo amaahdaasi rabowi ay noqonaysaa laba arrimood mid weeyaane marka qofka wax la amaahiyo ee la yidhaahdo wixii la amaahiyey wax ka badan soo celi wixii la doonaba ha lagu sheego sababtii la doonaba ha lagu sheego ha hay-addu boqol kun bay keento boqolkaa kun baa la doonaya inaanay isdhimin eeg waayo yay isdhimina aan ku shaqayno oo konton kun oo kale aan ku soo saarno mudaaraba aan ka dhigno ma oggola may sidaasunbaa la doonayaa inaanay isdhimin ee ay wareegtay shaqaalaha iyo lacagtoodii laga soo saaro diintu ma oggolo qofkaa wixii la siiye la amaahiyey waa inuu intii u soo celiyaa taasi waa mid midda labaad oo ayaraa ribal jaahiliya ahaydoo tuu qur-aanku ka hadlay ahaydna waxa weeye waa qofkaa dayn baa la amaahinayaa dayntiibuu dabeedna iska bixin kari waayayaa markuu iska bixin kari waayo ayaa la odhanayaa imisaa dee ay muddadii ahayd dee sanad bay ahayd oo lacagtuna imise ahayd dee waxayd boqol dollar laba boqol baanu ka dhignay sanad dambana qaado lacagtii waa muddadiina waa ku kordhin lacagtiina waa ku kordhin waa ta ay sameeyaan bunuugtu waa ta maanta cunaha caalamulislaami in badan lagu hayo nimanbaa beri ay waxay igu yidhahdeen intaan meel isugu nimi laygu xidhay meel carabaa ka mid a ayaan weydiiyey dadkii jeelka ku jiray oo carab aha waxay mid waliba wuxuu sheegtay lacag bangi baan yar ka amaahday dabeedna waan bixin kari waayey muddadii markay dhaaftaybuu ayuu xogay haddana igu kordhiyey haddana tii labaad baa dhaaftay wuu igu kordhiyey yacni way toban jeer laabantay buu hi mid waliba intii hore waan iska bixiyey labanlaabkeed waan iska bixiyey dulsaarkii igu kordhee sanad walba igu kordhayey ayaan bixin kari laahay buu hi imika oo aanu xidhanoo halkaa aan ugu jiraa yani cunahay cunahaya hisaab marka majmac alfiqi alislaami waxay yidhahdeen siyaado kasta iyo faa'iido kasta oo daynta muddadiisii ay gaadhay la saaraa ee qofkii daynta lagu lahaana uu iska bixin kari waayey muddadaa wixii lagu saaree dheeraadi waa ribo faa'iidada shardiga ah ee amaahda marka hore la bilaabayo badan la saaraana iyaduna waa riba muxaramun sharcan waa riba iyaduna xaaraana hadday cawo gudi ina dhaaftay ama fadhi ku dhereg qaabab kaloo fara badan oo ribada laysku cunsiinayo oo dumarow hay-ada idinla dhex qaadayaan ayaa jira ee waxa ribada la yidhaahdo iska ilaaliya haddii aan intaa amahda kaga tago waxaan in yar u gelayaa arrintan maanta magaalada ka taagan ugu horrayn walaalayaal muddo iminka dhowr sannadood laga joogo ayaa hargayse ay ka soo dhex baxday waxaa la leeyahay lacagtaa la leeyahay waa lagu shaqaynayaa isla markiiba culimmadu markay arkeen sifaalaha iyo qaabka loo sheegayo waxaan u aragnay inay tahay tuugo casri ah oo dadkan un waxooda la ysku celinayo baabulkhiyaamo iyo dhac inay tahay oo waxaan dadka la siinayaana laacu ay tahay dadka lagu soo gelinayo muddo kadibna marka heer la gaadhsiiyaan lala goosan doono tiina waa taa maanta taagan ka hadalkaanu taa ka hadlaynay waxaanu ku mudannay ceeb fara badan iyo cay fara badan baanu ku mudannay ceeb iyo cay baanu ku mudannay iyo in la yidhaahdo naagahoodaa ku jiree innagay inoo diidayaan masaakiinta tuug weeyaane wadaadda ma ahee waxa weeye markay iyagu dhergeen bay masaakiinta maanta boqol iyo kontonka heshay yar ladnaatay intaasay ka ba'ayaan baa la yidhi waxaan idiin sheegaya walaalayaal arrintaa waxaa annaga nooga soo baxday laba arrimood mid weeyaane ummaddu siiba dumarka ayaa u badane xalaashiyo xaaraanta inaanay kala jeclayn sheekh culimada muslimiinta ka midoo xaaraanta ka hadlayay baa wuxuu yidhi dadka maanta jooga waxay yidhahdaan alxalaalu maa xalla fii yadig walxaraamu maa xurimtahu xalaal waxaa la dhaha wixii ku soo gaadha xaaraanna waxaa la dhaha wixii aad gaadhi weydo tii baa maanta taagan dheg waa lalaga maqli waayo waa xaaraan war ka jooga war waa dhac war waa boob dumar iska day waa la dhegaysan waayo markaa dadku inaanay xalaashiiyo xaaraanta kala jeclayn siiba dumarku ayaa noo soo baxday waa mid midda labaad ee noo soo baxday waxa weeye dadka yacnii caqligaabnimadooda maamulkoodu siduu u liito taladoodu siduu u liito inay waxaani khiyaamo iyo dhac tahay way kuu muuqataa waxaa lagu leeyahay faa'iido un qaadoo khasaare ma jiro waxaa lagu leeyahay ciddii ku shaqaynaysa lagu tusi maayo wixii ka shaqaynaya ee ciddii ka shaqaynaysa wixii laga shaqaynaya midnaba laguu sheegi maayo waxaa lagu leeyahay waxaago hadday dhamcaan cidaad u raacdaa ma jirto waxaa lagu leeyahay qoraal ma jiro markhaati ma jiro waxba ma jira inay dhac tahay markaasaabaa la arkaye maxaa loo gelaye loogu socday maxaa loo gelayay oo welibana lalahaana ka jooga waxaa xujo laga dhiganayay xajkaa lagu tegey waa su-aalihin lagu soo noqnoyba waxaa la yidhi xajkaa lagu tegey oo xajka haddaad lacagaad soo xadayba aad ku tagta miyay kugu qaylinaysaa ee ku odhanaysaa xaj haygu tegin yaase ku tegey yacni waa caqligaabnimada meesha ka soo baxday ummadda soddonka ku dhiibaysa ummadda guryaheedii intay iibisay afartii maqsin ay ku jireen iibiyey jagadoodii iibiyey dahabkoodii iibiyey gawaadhidoodii iibiyey ee dabeetana yidhi islaam baa ku shaqaynaysa oo loo dhiibaya yacni caqligaabnimada ummadda iyo maamulkeeda maal siduu yahay ayaa halkaan ka muuqanaysaa mar nadwadii masaajidka calimataan lagu qabtay sanadkii hore aan ka hadlayay oo su-aashaa ka jawaabayay ayaa waxaan ku idhi ilaahayow maalinta lacagtaa la dhace ee lala goosto qaraxa hargayso ka yimaada ilaahayow inaga badbaadi markay gabadh waliba gabadhay wuxu dhiibtay timaha ay qabsato ilaahayow inaga badbaadi tii baa maanta taagan waxay saamaynaysaa qoysaskeenni bay saamaynaysaa raggiyo dumarkii bay iska horkeenaysaa waxay saamaynaysaa jaarkii oo dee in badan baa istiri qofkan jaarkee walaalkaayo lacagta ka qaado halkan aad ku dheragtay u geli dad baa qaraamadoodii waxaa lai sheegay maanta gabadh sagaal gacmood kaga jirtay oo shan ay walaal yihiin tiri mid walba shan ku soo dir intaasoo baloodh baan ku iibinayaa qaraabadii bay isku dhacaysaa oo jaarkii baa isku dhacaya oo qoysaskiiya rag iyo dumarkii isqabay baa isku dhacaya oo asxaabtii baa isku dhacaya haddaba talada aan maanta idiin soo jeedinayna waa laba arrimood horta waa laba weji uun arrintani laba weji un bay leedahay weji saddexaad ma laha sidaanu filayneen u badinaynay in tuug xarfaana oo caalamiyihi sida adduunkaoo dhanba way ka dhacdaye dadkanna in la soo adeegsaday uunoo lacagtii cid kala qaadatoy dhacday waa wax suurtagala mid kalena waa suurtagal inay xarfaan xarfad dhexdeenna un ahaydoo innaga uun ay lacagtii inagu dhex wareegtay taasina waa suurtagal haddii maanta dadka oo dhammaystada joogaanna lacagta isma daboolayso waxaana isu daboolayn baan idiin sheegaya qaar lagu leeyahy dhulkay fadhiyeenoo buul bay ku jireen baa afar iyo shan aqal dhistay intaasoo gaadhi baa laga iibsaday dadka iyaga isdhacay markaa dadkii qaarna waa ka maqan tahay kuwa qaarna way qaateen haddii la yidhaha soo celiya lafteeda intii la cunay iyo intii lagu tagafariya intii isma daboolayso daba taladu waxa weeye barartu yaan la degdegin qoysaskeennu yaanay ku burburin jaararkeennu yaanay isku qabsannin qaraabadu yaanay isku laynin bal dadkani maamul xumunbaa ku dhacdaye culimmadiina waa dhegaysan waayene kollay badheedh ismay lahaynoo lacagta baabiya ismay lahayne si yar u taajiroo fadhiga ku dhargey is lahaayeene hortu taasi waa iga tale cagta ha loo dhiga baan leh rag iyo dumarba midda kaleen ku talinayaa waxa weeye dee dadka aqallada waaweyn dhistee lagu xeeran yahay dee aqalladan waxay caddaatay haddii lagu shaqaynaya laguma shaqaynayna dadka toodin baa laysugu celinayay oo aqalladanaa ka dhisateene dee aqalladan ma lihidine wixii aa lahaydeene meeshan tidhaahdeen waanu gelini markaa intaa intaa cunteenaa ka goysaan boqol iyo kontonkaa bil walba qaadanayseen markaa ka goysaan dee wixii dheerada iska celiya oo xaraasha guryaha ilay ma lihidin idinku iyo gawaadhidee hanti dad kale leeyahay ayaa haysataane waxaanan leeyahay ciddii waxaa gashay ilaahay waa inay uga toobad keenaan rag iyo dumarba ilaahay waa inay uga toobad keenaan xaaraanta iyo xoolaha aanay lahayn eenay cuneenna waa inay iska celiyaan oo iska baadi doonaan ciddii markaa lahayd waa inay la raadsadaan shayga xaaraanta la yidhaahdana adduun iyo aakhiraba ninbaa maanta wuxuu yidhi waar beriyahanba buuhi weligee anigoon hargaysa masaariifta ka waayin buuhi ayaan toban cisho waaya buuhi show magaaladu waa magaalo xaaraan wada cuntay buuhi show gebigeedaba xaaraan baa la cunay buuhi xaaraantu yacni barakala'aan bay leedahay roob la'aan bay leedahay imtixaanno fara badan bay leedahay xalaasha ayaa wanaagsan oo qiimo leh ilaahay aan u toobadkeenno ilaahay aan u noqonno waxa aan idinka digaynay had iyo habeen aan idinka digaynay hay-ada wataan ee xaaraanta culimmada iyo dadka diinta aqoonta u leh weydiiya oo wixii aan wanaagsanayn sharciga aan ku wanaagsanayn ee culimmadu idiin sheegtay iskaga taga waayo wa fil xalaali qunya cani alxaraam wixii xalaashaha ilaahay ku siiyo ayaad xaaraanta kaga kaaftoomi karaysaa taas ayaa ilaahay kuu barakaynaya boqolka dollar ee xalaasha ee aad tamaandho ku iibiso ayaa kaaga wanaagsan shan kun oy hay-adi ku siiso oy riba la socoto oo aqalkaaga iyo dadkaagiiyo jaarkaba aad ku gubto taasaa kaaga wanaagsane waxaadin leenahay haddii ay taasi inagu dhacday kuwaa kaleba waa jiraane ha laga digtoonaado ilaahayna sidaa khayrka hayna waafajiyo ilaahayna dadka xaqoodii la dhacay ilaahay si dhaqsaha ugu soo celiyo kuwaa wax dhacayna ilaahay ha garansiiyo sidii ay isaga soo celin lahaayeen wabilahi towfiiq wasalamu calaykum raxmatullahi barkatu